Horta aniga aad waxaan ugu fiicanahay maadoyinka xisaabaadka oo kaleeto maadada xisaabta mathematics-ka iyo maadada physics-ka oo kaleeto calculation-ada aad ujeclaa waan xiiseeyaa waxay igu dhalatay xaqiiqatan waxyaaba badan dad isku dabeeyeen oo kale arkay mar walbana waxaan jeclahay taariikhdeeda adduunka oo kaleeto inaan aqriyo ama wax baaro qofka markuu wax aqriyona wax badan ogaa karaa xaqiiqatan xaqiiqatan ninka aan leerkan soo sameeyo oo kaleeto tusaale ahaan markaa sheekooyinkiisa ama akhriska qisooyinkiisa layaab kala badnaa qisooyin waxaa kamid ahaa ninkaas qisadiisa waxay ahayd waxaa laga soo boriyay iskoolka wax ku baranayay hooyadiisa waxaa u keenay maamulihii warqad oo dhahayo ardaygan ma la bari kara ardayda iskoolka dhigato ee guriga ha kuu joogo annaga hanoo soo dirin waxba ma bari karna ardaygan wax ma fahmo wiilkii arka hooyo warqada maamulku keenay hooyo u imaado wuxuu dhaha hooyo maxaa maamulka kuu keenay muxuu maamulku dhahay hooyadu waxay dhahday wiilkaa wuu fiican yahay ardaydaas wuu ka garaad sarreeyaa waxna ma la bari karo guriga macalin weyn in lagu qabto waaye hooyo si kale ugu fasirta mogtahay marka waxay sameysay hooyadii guriga wiilka u joogay macalina guriga loogu keeno wiilka casharadii waxaa lasii active uu noqday iskuday badan uu sameeyo laambadan leerkan hadda iftiimsaneen oo kaleeto isku dayay waxaa la sheegaa taariikhda suuq quranta oo kaleeto sagaashan iyo sagaal jeer inuu ku guul daraystay markii boqolaad uu yurgashay adduunka wax walba isku day fashilkane guulaa ka dambeysa haddaa isku daydasa aaminsana ani ahaanteyda wax badanaa sameeyaha jiro maasha allah waana ku guuleystay adigu maxaad sameysaa oo kaa guuxay waxyaaba badanaa sameeyay xaqiiqatan sanadka hadda joogno waa two thousand eighteen nineteen seventeenka iyo eighteenka waxaan sameeyey tusaale ahaan makiinad yar oo macalgoyn ama qaanda ka sameysan oo shaax laba daqiiqa loogu karinayo o kaleeto iyo waxaa sameeyey o kaleeto madbacad oo coobi ah oo lacagta soomaalida camal soomaaliya aada isticmaal lagu koobiyaya kaleeto sanadkan waxaa sameeyey dhismooyin aan ka matalay qaar kamid hoteelada muqdisho five starka hotel jazeera o kaleeto iyo guryaha loogu talagala meelaha xibooyinka in laga dhiso o kaleeto wakaas waxaa aada iisoo jeestay sawirada ku jira mobilkaaga hotel hoteelada iyo matalaadooda oo kale iyo diyaado yaroo meel sare kusoo degay marka bal nooga sheekeysay kugu dhalatay
fikraddaas waxay ugu dhalatay xaqiiqatan horta waxay igu dhiirageliya maamulka iskoolka ilaa qarasiyo mar walbana wuxuu jecel yahay arday wax soo saar leh inuu sameeyo ustaas maxamed sheekh cabdirashiid aadan ugu mahad celinaynaa mar walba uu nagu dhiirageliya ardaydan wuxuu siiyaa jaa-isooyin qofka wax soo saar leh ama wax isku day leh mar walbana wuu dhiirageliyaa marka maamulkaya igu dhiirageliyay iyo waalidka hooy macaan maamo hooyna aada igu dhiiragelisaa wax walba qarash ku baxaya wax walba iga saacida aydan insha allah marka dhismaha weyna dhisaysaa hadda bal maxay u baahan tahay in haldhiso wallahi wax badan u baahanta horta inaa marka hore naqshada heshid oo waxaa ku dhisileed qaabkeedii kadib alaabtii qalabka ku bixilaha inaad soo keentid oo soo qorshid soo qortid kadib suuqa aa tagtid oo soo raadsid caqabooyinka ugu waaweyn oo micnaha mararka qaar i qabsado xitaa alaabta aan rabo inaan waxaan ka sameeyo koleet micnaha waddanka ma la heli karo dad waxaa kuu jiro adartan wax kuu keenayan malahan waqtiga u baahneed haddii kuu jiraan xitaa waqtiga u baahneed ma ku heli kartid mararka qaar waxaa jira hoteelo aan hadda sameynayo five starka hoteelada micnaha dadka mustaqbalka dambena aan rabo waxaan ima sawir baa mase waa runtii waa run waa dhab guryoyn dhisan guryo dhisan caadi waa xaqiiqatan waan la arki karaa wax oo tarsan ma ahan waa kaas marka wuxuu ma ahan sawir iyo gacan iyo wax lagu muujima waa shaqadii may feel caadiya looga dhameynaa bal nooga sheekay si u suura gasha waxaa jiro koolo iyo agab loogu talagalo shumaca guryaha hadda sawirkoodan waa aragta adigani wuxuu ka kooban yihiin micnaha aan ka sameeyey ula yaryar oo macalkooyinkan oo loo isticmaalo mcjadoo kale isticmaalaha markii qofka dalqadoo kale laga gooyayo oo laisku dhejiya cabirka mastarad iyo waxaan usoo qaatay cabirka ayaan usaxay aslan markaan cabirka usaxan waan ku guuldaray oo ku guuleystay inaan soo saaro hotel aan dhisay oo aada u qurux badan five star ah xitaa hoteelada waxaan ku haminaynaa micnaha inaan u sameyno garooman u qaasta oo dadka waxyaasoo kaleeto diyaaradooda raaxada lesa gooni iyo ugu imaadaan oo eelbor iyo waxba ugu baahan hoteelka dhinaciisa ugu soo dego baabuurkiisa ugu soo raaca ilaa hoteelka u imaado wax isku xiran aan ka dhigno marka hoteelkii garoonkii iyo magaalada kusoo allahayba waad waad isku dayaysaa ha ha aada iyo aad waan garta dad badanaa riyo aaminsan oo dhahaya gacanteeda laakiin ficil baad hadda ku dadaaleysaa hadda maxaad ku guuleysatay xaqiiqatan horta waxyaaba badan aan ku guuleystay si hore kugu sheego dhismooyinka guryahaas kale oo ku guuleystay maasha allah waana soo bandhigay maslaxyo badanaana kusoo bandhigay oo kamid yahay iskool alfajiri primary secondary school oo ku yaala degmada yakshiid waxaan kaloo kusoo bandhigay iskool anadolia oo hay-ad zamzam hoos tago haddana ay maamushaan hay-adda turkiya i h h iyo tika iskoolaadkaas inuu kusoo bandhigay marka mustaqbalka maxaa kaa guuxay la noqoto mustaqbalka waxaan jeclahay civil engineering in qof aada ugu fiican aan noqdo dhismooyinka oo kaleeto inaan furto kambaniyaal waaweyn oo dhanka dhisaynada guryo oo kaleeto waxaa jira qofka markuu rabo in guri ama hotel ama wax loo dhiso marka horeto wuxuu raha dadka civil engineering soo barto loo naqshadeeyo guryaha naqshado badana loosoo bandhigaa naqshado horabuu ka doorana markuu naqshado horaba ka doorto kadib waxaa loo bedelaa in ficilka laga dhabeeyo marka horeeto waxaan jeclaha naqshadooyin qurux badan oo micnaha xitaa waxaan jeclahay inaan wadankayga kusoo kordhiyo degmo walba oo kamid a gobolkan badanaada dir oo hadda ku noola inaan naqshad gooniyo guryada dhan loo wada dhiso adduunka waxaa la mantaanayaa magaalooyinka muqdisho haddii taladeeda lagu dhiibi lahaa lagu dhihi lahaa bal magaalo hebel u ekaysay teedna doori lahayd
waxaana doori lahaa horta laba caasimada waa jeclaa dubai iyo turkiga ankara ama istanbul oo kaleeto inaan in- in muqdisho yes yes